wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washington toddobaadkan qodobadaan idinku hayo waxaa ka mid a magayga faadumo dacdiisu waa koob iyo toban waxaan digta isku kakablanuma waxaan ka imid turkiya waa gabadh yar oo koob iyo toban jira oo dalka turkiga u dhalatay sidaasi aad maqlaysaanna ku hadlaysa af soomaali bal sidii ay ku baratay gadaal ayaynu ka ogaan qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku maqli doontaan caawa iyo caweyska dhegaystayaal toddobaadkan waxaa saddex iyo afartan sannadood laga joogaa markii si rasmiya loo qoray af soomaaliga muddooyinkan ugu dambeeyeyna waxaa jira doodo iska soo horjeeda oo ku salaysan af soomaaliga dadka qaar waxay ku doodayaan in af soomaaligu uu ka mid yahay luqadaha loo baqayo ee sii dabar go-aya halka kuwo kalena ay ku doodayaan af soomaaligu inuu faafay oo uu gaadhay waddamo fogfog kadib markii dadkii soomaaliyeed ee dunida daafaheeda u dhoofay ay af soomaaliga bareen qaar ka mida dadka waddamadii ay u boqooleen bal haddaba labadaasi dhinacba aragtidooda waxaa warbixin xiisale ka diyaarisay sahre cabdi axmed sahraay bal dhaqaaji goor dhoweydna waxaan agtaada ka maqlayay maraykan af soomaali ku hadlayeen sahraay waa sidaasi ardayda jaamacadaha iyo jiilasha yaryar ee badi ku barbaaray qurbaha ama ku dhashay ayaa ah kuwa ugu badan ee ay dhibaatadu ku haysato ku hadalka luuqadan iyadoo ay jiraan dad badan oo ajaaniba oo iyagu dadaal ugu jira sidii ay u baran lahaayeen luuqadan goobaha lagu qaxweeyo ee gobolka virginia ee dalkani maraykanka waxa aan kula kulmay maxamed iyo sagal oo wada socda markaasina ku wada hadlayay luuqadda ingiriiska iyagoo u dhashay asal ahaan soomaaliya weligaa soomaaliya ma arag may
xaggeed ku dhalat sacuudi arabia waa tahay sagal waxaad iga warantaa iskuol ayaad dhigataa sooma ha jaamaca sanadkii labaad maxaad barataa accounting insha allah soomaaliya ma jeceshaa inaad ku noqoto mustaqbalka marka aad barato jaamacadda si aad dadka ugu adeegto ha insha allah mustaqbal wadankaaga waan jecelahay dadkaaga waan jecelahay cunta soomaali waan jecelahay alxamdulilah maxamed af soomaaliga sidee isku tihin tacbaan waay waayahay maxaad barataa haatan
economics waa ingiliisi maxaad jeceshahay mustaqbalka inaad noqoto
shaqo lawyerka doctor insha allah marka aad wax barato ma jeceshahay inaad soomaaliya dib ugu noqoto may soomaaliya maaraba khabiir waaye af soomaali xun waaye daqaal waa afar drama waaye walaka waxaase aad ii soo jiidatay markii xuseen costella oo isagu isu yaqaana xuseen dheere oo ay wada socdeen maxamed iyo sagal ahna wiil maraykanka cadcada uu igula sheekaystay isagoon ka qalooneyn afka soomaaliga magacii xuseen costello waxaad iga warantaa bal marka af soomaaliga dhib miyaa in la barto mase waa sahlan yahay luqada aad iyo aad sahl wey sahlan af soomaali waxaa hadli karaa yani wix macnaha yani waa akri karaa waa qori kartaa afka waayahay aabahay waxaan jiray diblomaat oo soomaaliya u shaqan jirta diblomaat oo horaantii eightiska oo seventyska
kaba si darane costello wuxuu ii sheegay inuu dhegaysto heesaha gabayada iyo suugaanta soomaalida waxaana isla markiiba uu qaciga siiyey mid ka mid a heesaha soomaaliga ah ee aadka u soo jiitay macno ahaana uu aad u garanayay markaasi caraxdiyo calooshiyo ubuxkiyo makaankiyo akhiraad fardoonsaa abiyada agtoodana khayr baan ku beriyaa iyo dharaadteed uurkaaga hooyo ila iyo dharaadteed uurkaaga hooyo rabbi iigu uhubay unugiyada jirkaagaha
cadarkaahin waxa ay ka mid ahayd fanaaniintii soomaaliyeed muddo badan oo ay fanka ku soo dhex jirtay haatan waxa ay ku nooshahay magaalada minneabolis ee dalkani maraykanka cadar waa hooyo aad ula dhakafaarsan luuqadda soomaaliga ee gebiga kasii liicaysa iyo gacansiin la'aanta waalidiinta soomaaliyeed qofkuu ka ilbaxsan yahay ilbaxnimo raadi iska leeyahay iyo qof sharaf badan oo ilbaxahoo mutacallinahoo wax gartay ha lagumoodo inuu afkii iska reebo u dafiro markaa waa ayaan darro weeyaan qof jiritaankiisi iyo qoomiyadiisi iyo sinjigiisii safiraya dadku ku yar iyo ku weynba aad ba af soomaaliga loola dagaalamaa waa dagaal caadi ah hooyooyinkiibaad arkaysaa oo carruurtoodii af ingiriisi kula sheekaysanaya iyagoo keligooda oo gurigooda joogaad arkaysaa iyagoo qaarkood kula sheekaysanaya madaha kale ee waddanka nala joogta qaar waxaad arkaysaa shan generation iyo joogay afkoodii hooyo ayay ku hadlaan markay keligood yihiin annaga waa ayaan daro gabdhaheenni hadda yimi ee soomaaliyeed iyo qaar aniga saaxiibadaya inay carruurtooda ku yidhaahdaan mahamad don't do that okay waa wax aad looga naxo weeyaan haddaba ka sokow xuseen costello oo beri aabihii uu ahaan jiray diblomaasi joogay safaaraddii maraykanka ee soomaaliya sannadihii toddobaatamaadkii xilli isagaba uusan dhalan sida iiga muuqatay ayaa waxaa jira iyaguna arday ajaanib ah oo wakhtigan muqdisho ay hoy u tahay si ay luuqadda soomaaliga u bartaan ardadaasi waxa ay badi u dhasheen dalka turkiga oo waayadan soomaaliya xiriir saaxiibtinimo iyo gacansiin fiican ay ka dhexaysay faadumo oo ah gabar dhowr iyo toban jira una dhalatay waddanka turkiga waxa ay u suxul duubaysaa barashada luuqadda soomaaliga khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayaan kula xiriiray magayga faadimo da'diisu waa koob iyo toban waxaan dhigtay isku kablanuma waxaan ka imid turkiya muqadisho ayaan ku noolahay soomaali waan jeclahay waxaan leeyahay saahibo soomaali ah mucalim soomaali ah ayaan waribaarto qoyskeyka ayaan halkan kula noolahay saddex sano ayaan halkan ku noolahay soomaaliyeed inaan ku noolahay faraxsanahay soomaaliyeed tooso tooso sidiisadaye albakiina taagtarane taagey gobolihiine inkastoo badi da'yartu ay sii daayeen amaba aysa isku dayin luuqadda soomaaliga ah barashadeeda haddana waxaa jira dad badan oo iyagu ka tiriya suugaan ay ku muujinayaan macnaha weyn iyo qiimaha luuqadan ay u leedahay bulshada abwaan xasan bulxan oo haatan ku nool waddanka australia wuxuu ka mid yahay da'yarta ku koolkoolisay luuqadan in la barto suugaan gabaya mar waliba abtirsiga hiddaha aayihiiyo muuqa asalkiiyo abkeediyo ilaa aadan laga gaaro kayd lagu asteeyaa jiriya lama ilaawaane afka iyo oraahdiyo naxwaha erey waraaleedka waa unug muhiim oo bulshadu faham ogaadeene annagana ayaankeen haddaan taagnay udubkaasi amarkiisiyaad uu baxshiya ololihii guusha guddigii af soomaaliga iyo aaqiladii showrey ku ansixiyo qoraal lagu akmiro idil ahaantoodi toddobaatan iyo labadii ayaa loo aqoonsaday intisaacnay ayaantaa waxay ka ambaqadeene waataa iskoolada dadkii ka akrinayaane ka aflaha malaayiin ardaya nuxur anfaaciye abaal waa uga haynaa kuwii soo abaabulay qalinkii shiriya unugiisi baa lagu ishaaraaye horumariya aqoon-yahanadow yuusan iilgeline waa hodan afkeenayo dunida faham u iibgeeya ajnabigii la baray way janteen ereyadiisiiye idinkuna adkaysiya aqoon ku ayi taageera dalalka qurbaha ee soomaalidu ay ku badan yihiin gaar ahaana maraykanka waxaa ka jira barashada luuqadda soomaaliga oo lagu soo daray jaamacadaha taasoo ka dhigan ahmiyadda haatan loo arko in luuqadan ay u leedahay isdhexgalka bulshada iyo baahida dad badan ay u qabaan xiriir ee la yeeshaan gobolka rofesor siciid saalax waxa uu ka dhigaa jaamacadda magaalada minneabolis ee minnesota luuqadda soomaaliga waxa aan weydiiyey baahida xilligan loo qabo in ardayda la baro luuqadda soomaaliga qurbaha marka qofku luuqad kale barto oo dhawaqyada luuqadaa kale uu aad u bartay jiidato af soomaaligii saddexda heer oo luqooyinka loo bartaba wuu ka bedelaa oo waxaa bedelma tarjumada kelmadda af soomaaliga ah weedha senteniska sida u dhisaayo qofku oo hadalkiisa u kala horeynayo wuu bedelaayo wuu jejebiyaa labadaaba waa laga soo kaban karaa oo qofku marka dambe wuu garan karaa laakiin tan ugu darani waxa weeye codadkiibaa bedelma qofku dhawaqyada aan luqooyinkaa ku jirin a iyo qa iyo kha iyo dha toona ma karaayo si kastaba ha ahaatee dadka soomaalida ah ee qurbaha ku nool ayaa da'yartu badi ay kasii nabaad guuraysaa maadaama luuqado kale iyo dad kale ay badi ku dhex jiraan waa hagaag weli waxaynu ku jirnaa warar la xidhiidha af soomaaliga ee suugaantu waa tiirka ugu muhiimsan af soomaaliga waana hidasidaha kobciya dadkana gaadhsiiya macnaha iyo murtida af soomaaliga ku duugan haddaba fanka iyo suugaanta soomaaliyeed waxaa dhowaanta ka baxay tiir muhiim u ahaa aas-aaskiisii waxaa geeriyooday fanaankii weynaa maxamed axmed kuluc allaha u naxariistee wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan ku eegaya ruwaayadihii uu kuluc ka qayb galay iyo kaalintii uu ka soo qaatay halgankii gobonnimo doonka heesihii uu qaaday maxamed axmed kuluc ma aha kuwa tiro lagu koobi karo sidoo kale ruwaayadaha uu ka qayb galay ee xiddiga koowaad ka ahaa ama uu wax ka matelay waxay isugu jiraan kuwo aan laga haynin suganti iyo kaytoona iyo kuwo laga haya intaba doorkii suugaanta ee wallahu naxariistee maxamed axmed kuluc ayaynu si kooban ugu milcsan doonnaa xubintan khadra daahir ciiga oon kula kulmay hargeysa ayaa waxay jawaabteeda ku bilowday riwaayadaha wallaahi riwaayaddii ugu dambeysay aan aniyo maxamed wada dhignay waxay ahayd eighty seven oona abudabi ku dhignay riwaayad xishood iyo jacayl la yidhaahdo qof walba heesihiisii unbu riwaayadda ku matelayay sheekaduna dad jecel bay ahayn maxamed anigu ilantii jeclayd baan ahaa isaguna wuxuu ahaa allahu naxariistee kinsi ayuu isna jecenaa iyadana allahu naxariistee markaa riwaayad saa laysu wada jecel yahayo qofba qof jecel yahay ayay ahayd marka anigu waxaan ahaa inantii isaga jeclay ee maaragtay guriga ka shaqaysa jaariyadda aan ku matelayay intaasaan ahaa kulicoo kusii doonaya marka uu yimaado ee uu khadra daahir weydiiyo halka ay kiisii ku maqan tahay bal aynu dhegaysanna waxii kala qabsaday khadra iyo kulic
nabaday abbaayo iska waran waa nabaday gabadhi meeday gurigan lahayd gabadhi ma jafeelada maxaad cabaysaa maxaan ku keena sharaab maxaad cabaysaa hiibsi shaah kokakole fanto marinda maxaad cabaysaa inaan
anigu kooka iyo marinda iyo waxaa mid damba cabee gabadhii gurigan lahayd baan rabaa inaan muraad u lahaayo xaggee qabatay gabadhu waa maqantay muraadkaad ka leedahay aniga miyaan idiga yeelan karin ya muraadkaad iyada ka leedahay aniga miyaan idiga yeelan karin
wallaahi adiga muraad kaama lihi laakiin gabadhaasaan sheeko yar u lahay haddaad ii sheegi lahayd
inaad way maqanta soo yar fadhiiso shaah cab horta isqabojo kulayl baad ka timi meel kulul baad ka timi soo fadhiiso shaah cab waxoogaa nasto aan ku yara sheekeeyo marka inta imaanayso anaa kusii maaweelinayo ha sheekeeyo waxaan baa baahnay gabadhii baan rabaa gabadhii ma igu yeedhi kartaa ma jirto ma jirto gabadhii maama guriga ka shaqeeyaa ugu yidhi mise ragga ugu sheekee meesha ya
anigu boosay waxaa la jeedina gabadhii guriga hayd baan rabay meeday gabadhii
waxba u dhimanaya way waalan tahay waa mid wax u dhiman yihiin waxaan ku yidhi haa gurigaa lagu hayaa way waalan tahay dhegeyso sinaadareenku way imanayso marka inta imanayso kuqol yaro fadhiisa anaa kusii sheekeynayo waayahay waayahay degdeg ma odanaysa laakiin muraad xoogaan u leeyahay
wahalyowa xanuunku jacayl uu igu beeriyo caawa sheeko ballaaran oon baryaha qarsanayay ma kuu soo bandhiga
warka ii balballaad bi'i waaye waan ku jeclahay
aniga haba caashiqu beerkii wadnuhu ii bisleeyo baxnaanaan sigi waaye baaya raalli ahaw
balse markii uu isna u bandhigay inantii u jeclaa oo kasii ahayd waxay ugu jawaabtay aynu maqallo miyirkaa ku salaamay nabad weeye
muraad baan kuu lahaaye ma kuu sheegan karaa hadda sheeg macnahaada halka maan ku jeclaado waad u soo muuhataaye ma og tahay waan rabaa
mana baanad helayn dacar baa ka macaan
anigu waan ku raadinayay ayaamahan ee ma og tahay waan ku jeclahay baryahaaba waan maqmaqlahay baryaha baryaha baryahaba dhagta iga soo duulaysa laakiin anigu war uma hayo meher baan u socdaaye maanta aynu dhammayno aan dhammaynaa meherku waa maxay maabalyarkan yaraaga helay meherku ye meherka banaag baa meel kusii taagnayd oo sii dhisatay adigu oo kuusii alubnin oo diyaar kuusii ahayd waar annagaa noo sheegi mahan lahaanle waxa weeye walaalo wax meher la yidhaahdo iyo waxaan diyaarka ugu ahay iminka midna ma jirtee wakti kale aynoo ahaato dee wakti kale oon iminka ahayn iminka waayo waxa weeye qof waliba danuu leeyahay adigu dan gooni aad u socotay anigu danaan leeyahay markaa wakti kale haynoo ahaato inaad sidaynu hore u soo sheegnay fannaan weliba waxa uu qaadayay heese hore u jiray oo uu hore u qaaday sidaasi darteed waxa uu kiisii ugu jawaabayaa kuluc heestan soo socota
jacaylkii madaxayga marsooyuu ka samaysto nina waaniyo duuyo midhan buu ku xidhaaye waxaan ogaa nin badweyn oo igu quudinaya waxaan ogaa nin badweyn oo igu quudinaya inagoon kala maarmin kolahay iga maqnaan inagoon kala maarmin kolahay iga maqnaan abaan saxardidaw maxamuud culmi oo loo yaqaano jabiye waxau ka mid ahaa dadkii ay muddada dheer is yaqaaneen marxuumka waxaanu ugu horrayn weydiiyey wakhtigaa isbarteen isagiiyo kulo ilaahay naxariista naasiyo nin masarxeedana wuu ahaa halgamaa weynna wuu ahaa intaa haddaan ka soo noqdo oonu soo kaca xaggii fankiisii markaa waxaanu kulannay annaku isbarasayadii arag ahaaneed dul ahaan maahay arag ahaaneed waxaanu kulannay sagaal iyo kontonkii anigoo markaa riwaayad sameeyey ka hadlaysa sida dowladnimada aynuu qaadan doono iyo waxa lays odhan doono iyo dacaadaha ka dhici doono iyo halka laga bixi doono toona riwaayadda gardiid waa la diid baa la odhan jiray habdhicii riwaayadda iyo doorkii isagu ku lahaa bal aynu xusuusaha ku celino dad badan oo wakhtigaasi jiray inta aan jirinna aynu ogeysiino maalan aabbihii baa yidhi waar guurso ayuu ku matelaya aabbihii ayaa idhi guurso markaa ka horteed baa dhulku la hadlay asaga yaa ma dhulkii baano adiga igu dhasho bandhuuntayda iyo laabta beri saa lagugu dhaabi waan ku dhaaranayaae maalintaad dhimatee lagu keeno dhexdayda wallaahi inaad aada u dhibsoonoo feedhaha isdhaafi taasaa dhulka u qaaday asna wuxuu idhi war tolow ma dhaba bise waa dhalanteed waadu mala sidaasa ayuu qaado asagoo sidaa u taagan buu aabihi u yimi maasuu yidhi war reerkii adigaa dee maanta wax tamarin karaye kaale xoolihina dhago kuna guurso halkaasuu abiyi dabeeta uga gebiyo uga qisooday wuxuu yidhi heestaasi waxay ahayd markaa halcelis hadalkiisii ayay ahaydoo wuxuu yidhi markaa nin gaar hayey iyo guraamooyahee dadiioo xalay gooro hurudeen geeskii afrika gebiyo wuxuu yidhi gaal iyo nacabka i guudiyaal googooyey hilbihii ay kala goray idinkoon guuto waa in iigu daataa soomaaliya giddiga markaa gudideen miyaa garateen intoo gabataa inaan gobla gaa dhulkii goblan buu yahay buu leeyahay haddana hadalkiibuu ku celiyey hees kaluu haddana ka qaaday halka awrkayga gurguur goorta aan raro caynka iyo bayda aan u geegtiro giddigeed heryadiu ku wada guro labada garab aan baa ka gasho dhigaha ku gibsiiyo gibishii gurada ugu tuuro laba gaban ka gooye qarqarsigoon hoggaanka qabsado guroobda ay geedahu bixiyey horseedku ka gooye guri weyn goortaan degay in gardaatade iyo lixdan kaanaabu guursan doonaabugu gooye heesihii uu kuluc qaaday ee ku jiray riwaayadda gardiid waa la diid maxaa ka mid ahaa waxaa kale oo uu qaadayay heelishihii riwaayadda markii la dhigayay xamlatu dadaacahii foodka ayaa ku dhex jiray wuxuu qaaday waa guur leh ama waa dhulkoo galbadee gun iyo gobanimaa gudboonaadee soomaaliya ilah u garansiiye waa guri ama waa hasaada godlee gaasi iyo dhereg baa gudboonaadee soomaaliya ilah u garansay heesaasay ahaayeen haa waxaa jiray hees imakaan midhaheedii runtii haynin oo ayadiiyo inantii riwaayaddaa matelaysay ay isu celinayeen oo uu caashiqay ma garanaysaa markaa beryey igu haysay bilicdaadue baahidaa nin qabaa ma kaa bogan marka iyadu waxay diidaysay wuxuu ahaa wuxuu yidhi waxaan anu guudka eegato waa intaanu xisbiga sns gelin gaasaan isku gaari kari maayo anuu gudka guudka eegataanahay iftanna waxay tihi biyaha isugu godan halkii godane nimaan geesna noqon gorfayn mayno guhaadow kaasi waa iga garanog magacuu ku matelaya riwaadana guhaad buu ahaa waxaanu ahaa oo kale u qaaday maalintii aynu ingiriisku inoo soo ogolaaday in dowladnimo aynu qaadanno maalintaa ayuu hees ismaaciil xaaji axmed uu leeyahay cagaf ayaa uu qaaday ayadana markii dowladnimada layna siiyey heestii ugu horreysay ee la qaado cagaf baa lahaa markaa wuxuu yidhi cagaf waa mahadalee mugdigii ilays lagu meeriyo maantaba ilayn waynu muuqannaa taasoo dee ilaa afar beyd ahayd bay iyaduna ahayd waxaan muujiyo harad mudane mantay curatooy mataana haysee almaa Thank you. كلها معرفتي عن مال وحشي عن مال
waxaan sidoo kale la kulmay abwaan axmed salebaan biddo oo isaguna in muddaas yaqaaneen ugu horreynna waxaan weydiiyey xilliga ay isbarteen maxamed axmed kulooc shumaanu iska baridin jirnay laakiin fankayska soo dhexgalkiisii waxay suukaadii horreysay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii oo magaalada xamar la idhaahdo aanu geynay koox anigi iyo kooxdii aan watay la odhan jiray alla aamin ma iisho haddaa markaanu geynay xamar ayaanu maxamed ugu tagnay axmed iyo cali sugulle iyo mustafa xaaji nuur kolkaasayna soo dhaweeyeen magaaladaanu ku cusbayno markaasay guriisa ged wanaagsanana dejiyeen markaasaa halkaana lagu soo dhaweeyey ruwaadii baanu dhigno axmed oo markaad ku noqoto riwaayadihii uu ka qayb galay ee uu matalay maxaad nooga sheegi kartaa nineteen fifty sixkii riwaayadii kalamaan ee xuseen ow faarax allah u naxariisto wuxuu ka ahaa xidig cumar dhuule axmed cali dareramle rag badan bay ahayd waxaa jirtay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii iyo toddobadii inuu wax ka dhigay iyadoo riwaadaan la ogolaan in malo badan laga dhigo oo la joojiyey riwaad gaaban bay ahayd cali sugulle oo beer digaaga lagu dhaqay ingiriiskii mandheere ugu dhiibay isagoo haya oo maxaabiis loogu keeno la yidhaha la shaqeeyo meesha la nadiifiyo digaaga iyo beerta iyo la hagaajiya ayuu ka sameeyey riwaad yar oo ah wadanina ah sideed iyo kontonkii waxa waxaa wax ka dhigay riwaadii la odhan jiray ayaa gullahay gargaaraayo ayaa gobonimada garanaayo ayaa la gambiyey gumaysiga gambada iyo dumarka garayska xidhee guntiga raggu isku geejin jireen ayaa gullahay gargaaraayo ayaa la gambiyey gumaysiga markaa rag badan baa wax kula xuseen faarax baa kula ahaa xardiid baa wax kula ahaa oo weliba hortumuudka ka ahaa riwaayadaasina way jirtay intaba xidigu ka ah adigu waar wax baanu soo wada marray ilaa hargeysaanu soo wada soconay hargeysana waxaanu ka dhignay riwaayadda la odhan jiray mukriyo haween meel ma kala tagaan labadaa riwaadood oo ta hore la odhan jiray isdhaafe dhalinta iyo dadkii dhalay labadaba xidig buu ka ahaa xog warankan kooban bal axmedow waxaynu kusoo xidhinaa heestaa si aad sheegtay ee dadka badankooda u yaqaanaan sida geed caleenlo bal heestaasi ayaynu kusoo xidhinaa aad iyo aad bad mahadsan guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeennii caweyska washington waxaynu kusoo afmeeraynaa heestaasi sida geed caleen leh intaynu toddobaadka dambe kulmayno
aynidiba geesteed hoobaan isgaadhiyo gunti midhaa soo gandoodo galka faraqa soo daray oo soo gandoodo galka faraqa soo daray gudan barwaaqa ah durduraan budhayniyo gacan webi ku yaala oo gudan barwaaqa ah durduraan budhayniyo gacan webi ku yaala ongu iyo jiila midab guurin baato ongu iyo jiila midab guurin baato gabadhyahay kalgacal baan goortaanku eegaba gabadhyahay kalgacal baan goortaan ku eegaba qalbiga iga gelisa gabadhyahay kalgacal baan goortaan ku eegaba gabadhyahay kalgacal baan goortaan ku eegaba qalbiga iga gelisa wax dhashe aanan garanay igunuday caashaqee halka aad gaadhay